bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan idil ahaanba dhegaystayaal meel kasta daafaha caalamka kaga sugantihiin halkani waa shabakada caalamiga afka shacabka ah oo si toosa ugala socotaan barta internetka aan ku leenahay www afka shacabka com dhegaystayaal waxaa la soo gaadhay amintaan hawada idiin soo miri jirnay wararkeena cawaysnimo oon si toosa idinkaga soo gudbina stuudiyaha koobaad aan ku leenahay magaalada bure ee xarunta gobolka togdheer dhegaystayaal qodobadeeda warkoo door karoonaan caawa idiin haynana waxaa ka mid a komishinka doorashooyinka somalilan ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta codbixiyaasha iyo madaxweynaha somalilan oo ka qayb galay maxkamadda sare ee somalilan ayaa go'aan ka gaadhay kala qaadista labada doorasho ee aqalka madaxtooyada iyo golaha wakiilada xisbiga mucaaradka ee wadan oo qalab ciyaareed guddoonsiiyey koox ka dhisan magaalada boorama ee gobolka awdal mudaaharaad lagaga soo horjeeday dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka hindiya dil loogu xukumay ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo maayirka magaalada boorama ayaa xulka kubadda cagta gobolka awdal guddoonsiye agab ciyaareed ay kaga qayb geli doonaan tartanka ciyaaraha gobolada somalilan midooda afrika ayaa guddi farsamo u diray doorashada soomaaliya la filaya inay dhowaan ka qabsanto wadankaasi dhegaystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobadeeda warkood doorkaroon haatanna kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan maxkamadda sare ee somalilan ayaa go'aan ka gaadhay kala qaadista labada doorasho ee aqalka madaxtooyada iyo golaha wakiilada iyadoo dhowaana ahayd markii xisbiga mucaaradka ee wadan uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee somalilan taasoo ku saabsanayd kala qaadista doorashada aqalka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanye uu go'aan ku kala qaaday labada doorasho haddaba maxkamadda sare ee somalilan ayaa maanta go'aan ka gaadhay kala qaadista labada doorasho ee aqalka madaxtooyada somalilan iyo weliba golaha wakiilada ee somalilan gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofesor aadan xaaji cali ayaa ugu horeyntii warbaahinta ka hadlay islamarkaana ku dhawaaqay go'aankii kama dambaysta ay maxkamadda sare ee somalilan ka soo saartay waxaanu yidhi brofesor aadan xaaji cali gudoomiyaha sare ee maxkamadda somalilan nambarkiisu waxa weeye maxkamadda dastuuriga gaaga eber laba labada kun iyo lix iyo tobanka taariikhdu soo baxayna waa maanta lix iyo labaatan iyo bisha sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka ujeedo qaraar dib eegista qaraar fasiraad nambar maxkamadda sare dada eber laba labadii kun iyo shan iyo tobanka kuna taariikhasna sideed iyo tobankii bishii sideed labadii kun iyo shan iyo tobanka maxkamadda dastuuriga oo ka kooban garsoorayaasha aadam xaaji cali guddoomiye maxamed cumar geele xubin cabdiqaadir axmed maxamuud xubin maxamed faarax saciid xubin axmed giiriye qaalib xubin cali shacayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan jaamac hayaan xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin asbaabta qaraarka maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda somalilan markii ay aragtay codsiga dubeegista ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee sumadiisu tahay jamhuuriyadda somalilan nada boqol afar kun iyo laba boqol iyo shan iyo lixdan bishii sagaalaad labadii kun iyo lix iyo tobanka kuna taariikhaysan labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka ee uu ku codsanayo in maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda somalilan dubeegis ku samayso qaraarkeedii fasiraada ahaa ee sumadiisu ahayd maxkamadda sare da-da eber laba labadii kun iyo shan iyo tobankii kuna taariikhaysnaa sideed iyo tobankii bishii sideedaad labadii kun iyo shan iyo tobankii markii ay degistay qaraarkii fasiraada ahaa ee maxkamadda dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan sumadiisuna ahayd maxkamadda dastuurigaa da-da eber laba labadii kun iyo shan kuna taariikhaysnaa sideed iyo tobankii bishii sideedaad labadii kun iyo shan iyo tobankii markii ay daristay go-aanka wakii golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee ahaa golaha wakiilada kafa koob iyo soddon toddoba boqol iyo sideed labadii kun iyo lix iyo tobanka kuna taariikhaysnaa toddoba iyo tobankii bishii sagaalaad labadii kun iyo lix iyo tobankii ee ay ku ansixiyeen kala qaadida labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada markay aragtay asbaabta uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u cuskaday codsiga dubeegista qaraarka fasiraada ee maxkamadda dastuuriga ah qaraarka dubeegista fasiraada ee maxkamadda dastuuriga ah ee kor ku xusan markay la tashatay axsaabta qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ucud kulmiya iyo wadani markay la tashatay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan markay aragtay qodobka toddobiyo sagaashanaad sideediyo sagaashanaad ee dastuurka iyo qodobka shan shan iyo tobnaad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka saddex boqol iyo afar iyo soddon ee xeerka habka madaniga ah markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan waxay soo saartay qaraarkan soo socda qaraarkii maxkamadda maxkamadda dastuuriga ahi waxay aqbashay codsiga dubeegista madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sumadiisuna tahay jamhuuriyadda somalilan ma-da boqol afar kun laba boqol iyo shan iyo lixdan bishii sagaalaad labadii kun iyo lix iyo tobankii kuna taariikhaysan labaatankii bishii sagaalaad labadii kun iyo lix iyo tobanka ee uu maxkamadda dastuuriga ah jamhuuriyadda somalia kaga codsaday inay dubeegis ku samayso qaraarkeedii fasiraada ahaa ee sumadiisu ahayd maxkamadda dastuuriga da-da eber laba labadii kun iyo shan iyo tobankii ee ku taariikhaysnaa sideed iyo tobankii bishii sideedaad labadii kun iyo shan iyo tobanka waxay wax ka bedeshay qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda somalilan sumadiisuna ahayd maxkamadda dastuuriga da-da eber laba labadii kun iyo shan iyo tobankii kuna taariikhaysnaa sideed iyo tobankii bishii sideedaad labadii kun iyo shan iyo shan iyo tobankii waxay qaraarisay in la kala qaado labada doorasho ee kala ah doorashada madaxtooyada oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyadoo doorashada madaxtooyadu qabsoomi doonto xilligii ay maxkamad dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda somalilan hore u qararisay ee ahaa sideed iyo labaatankii bishii saddexaad labadii kun iyo toddobiyo tobankii iyadoo doorashada golaha wakiilada uu golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan waajibaadkiisa dastuuriga ah ka gudan doono bil ka hor dhammaadka mudaxiloodkooda si waafaqsan qodobka labiyo afartanaad xubintiisa saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan qaraarkan waxaa loo cuskaday qodobka toddobiyo sagaashanaad sideediyo sagaashanaad dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka saddex boqol iyo afar iyo soddon ee xeerka habka madaniga ah qaraarkan wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay lix labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka guddiga guddiga garsoorka ee saxeexay waa waa guddoomiye aadam xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geele xubin cabdiqaadir axmed maxamuud xubin maxamed faarax saciid xubin axmed diiriye qaalib xubin cali shucayb sheekh ibraahim xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin sahre ismaaciil cabdilaahi kaaliye sare wabilaahi towfiiq xubno ku hadlaayay afka asxaabta siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna halkaasi aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxaana hadalladooda ka mid ahaa ee loo soo gudbiyey maxkamadda saddexda xisbina madaxweynaha go-aankoodii siiyeen ayaanu ayaa maanta maxkamadda go-aan ka gaadhay in la kala qaado labadii doorasho tii madaxweynuhuna dhacdo wakhtigii ay maxkamaddu weydaysay annaguna waanu ku qanacsanay haddaanu xusbi xusbiyana
بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد خصوصا اي قضيه قرار المحمود خاصه لوغوين خاصه خاصه كسر هاي محمود حسين سويه بي إلى كتشو أبطو خسراتي ورحولو سوى عطسوين ومحمود السورقة وسوى عطسوين وعي بيان عاد كسوى سارتو حسبيدنا بخشيسو وحروه بيدي إن لما دي دور شوعي محمود السارقين tiibuu madaxweynuhu duruufo sheegay oo soo gudbiyey oo ahaydtii wadaniga ku dacwooday lada dulqaan warkeyga inaan ahayn sax laakiin hadda maxkamaddu waxay fasishay arinkii madaxweynaha waxaanay u arag waanay u ogolaatay laakiin waxay ku adkaysay in madaxtooyadu ay dhacdo xilligii loogu talagalay oona cisho dhacdo waxaanu waxaanu golaha guurtiga uga digeyna inay farageliyaan go-aanka maxkamadda sare ay gaadhay ama maxkamadda dastuurigu ay gaadhay ee muddada labada goor ay ku cayintay ee isku midka ah sideed iyo labaatanka maarska ah doorashada madaxtooyadu ay dhacdo anagu wixii aragkaysaan u argona maxkamadii sare
kalsoonidana madaxweynaha xisaabtu iyagaa siiyey kalsoonidii madaxweynaha la siin waa maxkamadda timi maxkamaddu si un bay go-aan ka soo saartay ku qanacday markaa go-aankan nacam annagaa saxixnay waan ku qanacsana cabdirasaaq cabdilaahi sheekh adaam sakrato idaacadda codka baxsan ee raadiyo afka shacabka hargeysa komishinka doorashooyinka somalilan ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta codbixiyaasha iyo madaxweynaha somalilan oo ka qayb galay koomiishaka doorashooyinka somalilan ayaa huteelka maansoor ee magaalada hargeysa ku soo xidhay diwaangelintii codbixiyayaasha ee muddaba ka socotay dalka waxaana munaasibadani oo kasoo qaybgalkeeda aan loo kala hadhin ugu horrayn ka hadlay cabdiqaadir imaan warsame hogaamiyaha guddiga doorashooyinka waxaanu si qota dheer guddoomiyuhu u sharxay maraaxilkii ay soo martay diwaangelinta codbixiyayaashu muddadii ay ka socotay dalka waxaa maanta farxad loo wadaa qarab oo dhanna u ah inay inoo soo gabagabowday diiwaangelin inoogu soo dhammaatay si nabadgelyo ah si hufnaana ahna diiwaangelin casri ah oo aynu ka qaadaynay bu'da isha taasoo ah markii ugu horreysay ee adduunkan aynu ku noolahay lagu galo diiwaangelinta biometrica ah doorasho commissionku waxaa u qorshaysan diiwaangelinta way noo dhammaatay waxaa noo qorshaysan inaynu doorasho ay noo dhacdo si cadaalada hufnaana lagu wada kalsoon yahay gudoomiyeyaasha xisbiyada qaranka somalilan oo hadalka u kala dambeeyey waxay goobta ka sheegeen
diiwaangelin wanaagsan baa inoo dhacday waynu ku guulaysanay laakiin waa i doorashada waktigeedii inoo qasuunta waxaan ku raacsanahay in doorashada waktigeedii dhacdo sababna waxaa tiraa ruqaynkiina hadalada hayaa ma kacdo doorashada haddaanu xisbeenayo haddaanu anagu dabada sii dayno la heli jirno waktigeedii way qabanaysaa laakiin haddii xisbeeda aarkoo dabada jiidaan dee waxa laga yaaba dhibaata nagu timaado weliba ma arag mucaarad diidan in doorashada waktigeeda qubteed ugu dhacdo iyo muxaafide xaala doorasho wanaagsan bay noo dhici doontaa dowladduna doorkan lacagta bixisay waa more than fifty percent waxaanaynu doonaynaa tan inay nagu dambayso insha allahu tacaala wax dambe adduunku inala yeesho innagaa yeelana innagaa kharashka oo bixin doona ugu dambayntii munaasabadaasi waxaa soo afmeeray codbaahiyahana lagu soo dhoweeyey madaxweynaha qaranka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud aadan siraanyo waxaana madaxweynuhu goobtaasi ka yidhi sida tan waxaan ku hambalyeynayaa shacbigweynaha somalilan sidii xilkasnimada xamaasadda iyo xasiloonada lahayd ay uga qayb qaateen diiwaangelinta dalka ka dhacday arrintani waxay dabada dabalka ka rogtay bisaylka iyo baraaruga bulshada somalilan waxay ka markhaati kacaysaa inay somalilan tahay dal madax bannaan oo horumar weyn ka sameeyey nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka xisbiyada badan taasoo ka tisqaaday aan ka tisqaadin in badan oo ka mid ah qaaradda africa waxaanu nahay ummad gob ah oo aan aqoon abaalka dhaca waxaanu nahay ummad aan ka gedmin inaan ka gedmin cadowgooda iyo nasteexooda soomaalidu waay waxay tidhaahdaa libaaxa nin galladay iyo nin kaleba waa ogyahay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay nagu leeyihiin talo iyo tusaale tilmaan waxaan u haynaa qadarin iyo ixtiraam weyn wixi ayna hasaraanna waan uga maadaqaynaa hase yeeshee waxaa dhacday in saaxiibada arrimaha qaarkood saaxiibadu arrimaha qaarkood ay ka yeeshaan aragtiyo kala duwan haddaba waxaanu aaminsannahay in dal walba oo arrimaha gudihiisa cid waliba uga xoog uga xoogaalsan yahay ugana jeclo badan yahay kala reebista labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiiladu waxay salka ku haysaa danta guud ee qarankan hogaamiyahaan waxaa waajiba inaan ka hormariyo wax kasta oo midnimada wax kasta midnimada iyo wadajirka ummadda waxaan doonayaa inaynu wax inaynu wax kororsanno iskana ilaalino wixii hagardaamo inoo keenaya miisaaniyadda iyo kharashka doorashooyinku waa waajib qaran oo inaga inaga saaran ummad ahaan ina saaran ummad ahaan sidaa darteed mashruuca xaqiijinta diiwaangelinta iyo doorashooyinku saaxiibada waxay naga taageerayaan waa mid somalilan leedahay waxaa lagama maarmaana inaynu u qorshayno sidii mustaqbalka dhow xukuumadda somalilan u bixin lahayd dhammaan kharashaadka doorashooyinka ku baxa waxaa iga go-an in doorashada madaxtooyada ay ku qabsanto sideed iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun iyo toddobiyo tobanka ku-talogalkii hore wuxuu ahaa inaynu bixinno boqolkiiba shan iyo labaatan qarashka diiwaangelinta iyo doorashooyinka hase yeeshee waxay xukuumaddu bixisay boqolkiiba lixdan qarashkii ilaa hadda ku baxay diiwaangelinta maantana qarashka xukuumadda looga baahan yahay waa sideed milyan oo doolar oo taasoo u dhiganta boqolkiiba siddeetan mashruuca doorashada madaxtooyada waa culays dhaqaale balse waajib ah inaynu iska iska isku tashanno xukuumaddeena la daboosho kharashkaa gudda doorashooyinka qaranka waxaan ku dardaarmayaa inay doorashada xilligeeda ku qabtaan kuna dadaalaan cadaaladda iyo hufnaanta maamulka doorashada wabilaahi towfiiq xisbiga mucaaradka ee wadani oo qalab ciyaareed guddoonsiiyey koox ka dhisan magaalada boorame ee gobolka awdal maruuf faadmo siid oo la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa maanta agab ciyaareed ugu deeqday koox kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal munaasabada kooxdaasi lagu wareejinayay agab ciyaareedkan oo ka dhacday xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay magaalada boorame ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha arrimaha gudaha xisbiga wadani daa-uud fooda cadde guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal garabka haweenka iyadoona munaasabadaasi ugu horeyntiina uu ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal cabdikariin muuse maal waxauna yidhi waxaad marwe faadmo runtii ku ammaanayaa inayba marwe faadmo siciid ka dheeraysay wasaaraddii dhannayd ee aynu u xil saarnay dhallinyarada iyo ciyaaraha intay faaduma tartay iskadaa wasaaradee malaha xukuumadda maanta jirtaay intaas shantaas sannadood iyo labadaas sannadood ay kororhsatay ma ay tirin dhalinyarada qaranka jamhuuriyadda somalilan taasina mid qarsoon maaha wuxuun baan u sheegayaa kooxaha faraha badan le ka dhisan somalilan iyo kuwa boorama ee hadhow daawan doona clibkan kooxaha magaaladu inay ka badan yihiin hal koox ay dhici karta waliba inay ka waawen yihiin seera a iyo seera b iyo seera c iyo waxba ay jiraan ujeeddadeedu maahayn kalgacayl kale horta waxaan waa deeq ka timiday marwe faadma siciid si shaksiya ay igu damqatay dhallinyarada anigoo ku hadlaya afkii haweenka gobolka ee awdal anigoo ku hadlaya waan ognahay faadumo siciid qaybta lixaad kale ay dhallinyarada ka qaadato mar kaste oon kow ahayn oon laba ahayn waad ogtihiin inay mar walba u heelan tahay xisbiga wadani faadumo siciid shakhsiyaad iyadii oonan xisbi anan iyadu aan wax uga soo qaadin jeebkeega ayay dhallinyarta ka taakulaysaa kolba intii ay karaankeeg ah wayna sii wadaysaa waxay ka daalayso ma aha daa-uud food cadde oo ah xogayaha arrimaha gudaha xisbiga wadani hooseynaha dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa waxau yidhi waxaa maanta sharaf noo ah in ay sidaa uu sheegay guddoomiyuhu ay marwadu iyada oo xiiso weyn u haysa gobolka islamaraanta dhallinyartana aada doonaysa inay qalbigooda iyo u soo jeediso moraalkoodaba inay dalkooda ku samraan wixii kolba awoodeeda aan ahayn mid xisbi ka timid laakiin mid iyada shakhsiyadeeda ah ay ugu tabarucday koox ka mida kooxaha gobolka marwe faadmo siciid oo ah la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga wadani oo halkaasi ugu dambayntii ka hadashay ayaa waxay ka dhawaajisay deeq danyare aan bixiyey deeq buuran maaha deeq weyn maaha waxay iila noqotay uun inaanan ka bixin boorame anigoona adliis horta dhallinyarada wax aanan siin taas oo aniga mar kastaba ceeb aan u haysto inaan intaan gobol soo booqdo anigoo faramadhnaanna ku imaado faramadhnaanna ka baxo aanu aad iyo aad nooga xumahay waxa weeyaan wasaaradii dhalinyarada iyo sportska oo maanta aana jirin magac ahaan mooyaane laakiin manfacna aana u hayn dhalinyarada kaalintoodii ay ku jiri lahaayeenna ka baxday taasaana ku kaliftay dhalinyaradu inay naftooda ay haligaan ama badda isku tuuraan ama meelo aanan ku munaasib ahayn ay maxay ahayd ku dhacaan maanta waynu arkaynaa wadamadii dibaddu way iska soo taageen inay qaxootiga qaataan way iska soo taageen inay maxaha ajanabiga ay maxahayd wadanka ay kusoo dhaweeyaan waayo way ku farbateen maanta meesha ay dadka oo dhammi ku heelan yihiin ay kusoo noqonayaan waa dalkoodii reer somalilan siday u wada dhan yihiin waxa ay qurbaha jooga maanta waxay u heelan yihiin sidii ay ugu soo noqon lahaayeen dalkoodii hooyo maxamed xasan maashadbe boorma mudaharaad lagaga soo horjeeday dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka hindiya dil loogu xukumay ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo
bannaanbaxani oo ahaa mid looga soo horjeeday xukunkii dhowaan dowladda dalkaasi hindiya ay ku riday dhallinyaro soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa xabsiye ku yaalla isla dalkaasi ayaa maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dibadbaxayaasha ayaa socdaal dheer ku maray waddooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo waxaana inta badan xirnaa meheradaha ganacsiga iyadoo sidoo kalena uu gabaabsi ahaa isu socodka gaadiidku isu soo baxayaasha ayaa ku qaylinaya erayo ka dhana dowladda dalkaasi hindiya ayna dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ka codsadeen in dib loo eego xaalka dhallinyaro ku xiran dalkaasi hindiya qaar ka mida dadkii ka qayb galay banaanbixii maantay oo ay ku jireen ehelada dhallinyaradaasi la xukumay kuwani iyagoo dareenkooda cabiraya
waxaan ka mid ahay eeladeenu ay ka maqan yihiin darra ayaa loo qabtay sharci darra ayaa looga dhaqmay nafsanay suran yihiin rag dembiye ma lahan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaheenni annagu madaxweyne kale ma lihin annagu dal kale ma lihin soomaali baan nahay soomaali baan nahay annagu hooyooyin soomaaliyeed oo cabanayaan nahay waxaan ka codsanayaa xasan sheekh maxamuud ilmahana yaryarkaa cod oo dhalinta oo xirxiran oo boqol iyo labaatanka nin ah oo konton nin toogashada loo soo xiray oo wax maxkamada aan la saarin inuu ka soo jawaabo afar iyo labaatan saac gudaheed
oo lix sano ka xiran oo aan cilmo hadlayn oo meeshaas ka xiran oo aan wax ka warqabaa jirin oo dadkii eelada ahaa oo naf taagan baan nahay annagu beerkii baana go'ay mar waa la dilayaa mar madaxaa laga xirayaa mar waa la jirdilahayaa awal baan dhagaysan weynay
dowladda soomaaliya waa inay tilaabo weyn qaadaa doorashadu waxay dooro laheed aaway dadkay dooro laheed yay dooranaysaa hadday kuwa bannaanka ku rafaadsan yihiin kuwa gudaha ku rafa yaa waayo doorashada waxaannu leenahay waxa dadka xaquuqdiisa dowladdii raadi laheed doorashada ay ku heli lahaayeen waa inay raashaan shiciyada qurmaha ka dhacaysana arrintaasi inaysan ku degdeginna waa ognahay ee dowladda hindiya go'aammada adduunka ma diidi karto soomaaliyana dal maaragtay burbur iyo dhibaato ay ku jirabi karta ma ahan maayirka magaalada boorama ayaa xulka kubadda cagta gobolka awdal guddoonsiye agab ciyaarada kaga qaybgeli doonaan tartanka ciyaaraha gobolada somalilan maayirka degmada boorama maxamed xuseen medhane ayaa waxuu maanta agab isboorti oo hordhaca uu guddoonsiyey xulka gobolka awdal isagoona ku wareejiyey kusimaha siduwaha ciyaaraha ee gobolka awdal yoonis ismaanareyte masbadan oo ka dhacday xafiiska ay wasaaradda dhalintii ciyaaraha ay ka leedahay gobolka awdal ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda isboortiska maamulka degmada boorama xildhibaano iyo weliba tababarayaasha xulka kubadda cagta iyo basketboolka ee gobolka awdal iyo weliba ahmed sharaf kale oo munaasabadaasi ka soo qayb gashay intii munaasabadaasi ay socotay oo halkaasi hadalla kala duwan laga soo jeediyey ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa
agabkani wuxuu ka kooban yahay qaybtii kubadda kolayga qaybtii orodada orodada ciyaaraha fudud iyo qaybtii kubadda cagta waxaa intaa dheer in iyagana loo dalbay dhammaan agabkii ay kaga qaybgeli lahaayeen koobka gobollada oo dalka dibiddiisa looga dalbay insha allah kana soo horeyn doonta wakhtiga loogu talagalay
sidaan wada arkayno haggan waxaa la keenay waa qalabkii lagu alamiiteynaya oo ka kooban saddex waxyood waxda basketka orodada iyo kubadda cagta taasna waxaan u sheegaynaa mayrka waad mahadsantaa horta maamuladii hore waxaa layskula kadeednaan jiray in laga helo agafka hargeysa lagu tegaya lagu sii qaata laylaga ciyaartooygii waxa intaad ka timaado waxaan laga heli jirin kan lagu tegay hargeysa tani markaa waxay u tahay insha allah haddii allaydmo guddoomiye dhigrigelin dhalinyartii inay wixii kalena diyaaru yihiin haddii allaydmo ay ugu ordayo baaskadkii oradkii iyo waxoo dhanba awgiddii isagu aw had iyo jeer aw u dadaalay isna aad iyo aad buu mahadsan yahay iyo tababarayaasha oo iyagna wakhtigooga aad iyo aad u ahayn taasi waxa weeyaan agabkii maanta aynu soo gaarsiiyeen dowladda hoose yoonis ismaan areete kusimaha shidwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka awdal iyo xildhibaan cabdiqani daawud qaline oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay
guddoomiye aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay agabkan baaxadda leh aadna soo gaarsiisay teeda kale waxaa muhiimadda iyo sharaf annaga noo ah kolba hadduu guddoomiyuhu nala gartay waxaanu anagu u kala qaadnay laba face baan u kala qaadnay plan a iyo plan b baan u kala qaadnay plan b maanta rajadiisii wakaa muuqato oo waxay ku muuqataa maanta wixii dhallinyartu tababarka iyo kusii howlgeli lahaayeen maanta waa u diyaar biyihii waa u diyaar dharkii iyo dirayskay ku ciyaari lahaayeen waa u diyaar teeda kale waxaa muhiimad iyo sharaf ah inuu guddoomiyuhu nala gartay inaa habeenkii laydka lasoo sii daayo taasuu nagala shaqeeyey kale guddoomiyahena intaa in ka badan hadduu aan laydhaaho waan ka filaynaa agabkani maaha kii u dambeeyey waa kii koowaad waxaana ku tala jirnaa intaa iyo in ka badan weliba garamada caalamka laga laga ciyaarayo inaan nii goyno inaan garab istaagno ka golo deegaan ahaan iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ka go-anta intaa markaan kaga yimaado waxaan mahad u jeedinayaa maxaan ku dhahaa saaxiibkay muumin oo nina garab taagan inuu garoonkiisii roog ahaa uu nagu caawiyo intaad garab joogtaan mayrka degmada boorama maxamed xuseen medhane oo sayna halkaasi ka hadlay ayaa ballanqaaday run ahaantii waxani waa wax yar wax ka badanna waan inila diyaarnahay inaan wax inila qabanana diyaar baan nii nahay kollayta agabkaad ku tegi lahaydiinna waan nii dalabnay hargeysa wixii kaalmo ah dawladda hoose ka mas-uul ahaan anigu maamulkii degmada haddaan ahay diyaar baan nii ah waxaana layniiga fadhiyaa soomaalida waxaad tidhaahdaa dhawaaqna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow inaad magaca gobolka meel fiican gaarsiisaanna waan rajaynaynaa iyo ka degmadaba maxamed xasis maashid beres boorama midooda afrika ayaa guddi farsamo u diray doorashada soomaaliya la filaya inay dhowaan ka qabsanto wadankaasi ururka midooda afrika ayaa ku dhawaaqay inay soomaaliya usoo dirayaan guddi farsamo oo loogu talagalay inay la shaqeeyaan guddiga doorashada soomaaliya ee ka shaqeynaya doorashada sanadkani ka dhacaysa dalka war ka soo baxay ururka midowda afrika ayaa lagu sheegay in guddigani farsamo ay ka shaqeynayaan fududeynta howlaha doorashada waxaana lagu meelmariyey go-aan ka soo baxay ururka midowda afrika horaantii bishaani kulan ay ku yeesheen magaalada adisababa ee xarunta dalka etoobiya guddigani oo warbaahintu hadal haysa inay muqdisho yimaadeen toban iyo toddobada bishaani ayaa sidoo kale la shaqeyn doona guddiga doorashada waxaana shaqadooda ay wadi doonaan ilaa laga gaaro shanta bisha nofembar ee sanadkan shaqada ugu badan ama doorka ay guddigaani qaadanayaan ayaa warbaahinta ku sheegtay ururinta la shaqaynta iyo weliba fududeynta howlaha doorashada dalka ka dhacaysa iyo sidoo kale inay caddeeyaan in doorashada ay u dhacdo qaab cadaalad oo sax ah xogaha ay diyaarinayaan guddigaani ayaa waxa ay la wadaagi doonaan wadamada soomaaliya doorashada ka taageeraya ee beesha caalamka sida warka lagu yidhi si guud dalka sanadkani waxaa uga dhacaysa doorashada baarlamaan iyo weliba midda madaxtinimo inkastoo dibudhac ay ku yimaadeen qadra cabdicali muqdisho dhegaystayaashada qiimaha qaayaha qadarinta naga madaro dhammaanba intaas waxaan ku saafarinaa wararkeena cawaysnimo oon idiin soo jeedinaya anigoo hayaala xasan saleban ayala b m tan iyo kulanti dambe waa dhammaanba warbaahinta hafka shacabka idinku dhaafaysa sida iyo caways wanaagsan